بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن نقول حجني كتاب التوحيد عشر كان وعشر كا سديت يصدح وحن كشرح إن قيبة اللباد حديث كا ابن عباس oo ka mid ah baabkii labaatanaad oo sheikhu u baabeeyey baabu maa jaa ana alguluwa fii qubuuri الsaalixiin yusayiruhaa awthaanan tucbadu min duuni اllah waxaynu ka soo baxnay xadiidkii imaamu maalik wariyey oo nebigu ilaahay ka magan galay allahuma laa tajcal qabrii ciidan allahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad ishtadda gadab ullahi calaa qowmin ittakhaduu qubuura anbiyaahi masaajid iyo labadii athar oo atharkii mujaahid iyo atharkii cabdullahi bni cabaas oo ka hadlayay laata iyo siduu ku waxaysmay waxaa inoo haray marka xadiidka ibnu cabaas uu shiikhu daliishaday waa inagii niri xoogaa sharax buu u baahan yahe oo dib u dhignay qaala waxau yidhi sheikhu raximah llahu tacaala can ibni cabaas radia allahu canhuma waa cabdullahi bni cabaas qaala waxa uu yidhi lacana rasuulu llahi sala allahu caleyh waalih wasalam rasuulku wuxuu nacladay zaa'iraat alqubuur zaa'iraat waa jamcu zaa'ira waa dumarka qabuuraha soo siyaaranaya waalmutakhidiina calayha almasaajida waasuraj iyo wuxuu nacladay ay walacana wuxuu nacladay oo kale kuwa almutakhidiina ka yeelanaya qabuuraha calayhaa dushooda ay cala alqubuur almasaajida ay binaau lqubuur waxa binaau lmasaajida cala alqubuur kuwaa qabuuraha masaajida ka dul dhisanayana nebigu waa nacladay wasuraj ay sidoo kale kuwa layrarka iyo waa siraaj jamcu siraaj macnaha layrarka iyo iftiinka iyo shumacyada iyo kuwa ka dul shidaya qabuuraha oo layrarka ku xiraya na waa nacladay qaala sheikhu wuxuu yihi raximah allahu tacaala jumlo kasta gaar baan u sharaxaynaaye horta aan takhriijino waxa uu yidhi rawaahu ahlu sunan ahlu sunan haddii la idlaaqo waa imaam abu daawuud iyo imaamu tirmidi iyo nasaa-i iyo ibni maaja arbacatu sunan ahlu sunan baa la yidhaahdaa ha oo ummahaatu sita markii lagu daro bukhaari iyo muslim baa la yidhahda ummahaatu sita xadiidkan waxa weeye waxaa wariyey imaam abu daawuud iyo afartuba waa wariyeen waxayna ku jira sanadkiisa xadiidkan waa daciif culamada qaarna waa munkar bay yidhaahdeen waxaa sanadkiisa ku jira oo lagu daciifiyey nin la yidhaahdo abu saalix baadaan mawlaa umuhani abu saalix magaciisa baadaan ayaa la yidhahdaa bay yidhahdeen culummadu waana mawlaa waxaa xoreeyey oo marka hore adoon addoonnimu ka soo xoroobay waxaana xoraysay umuhani umuhani binta abi aalib waa cali bna abi aalib walaashii waa gabadhii nebigu uu ku odhan jiray maalintii fatxi maka ajarnaa man ajarta ya umuhani marka waa cali bna abi aalib walaashii nebigana waa in adeertii umuhani baa la yidhahda waa macruuf culamada qaar magaceeda hindaa la yidhahda bay yidhahdaan qaarna magacyo kaley sheegaan calaa kulli xaal gabadhaasaa xoraysay ninkan marka culummadu waxay yidhaahdeen xadiidkan abu saalix baa sidaa u wariyey oo ku wariyey zaa'iraat alqubuur marka waxay yidhahdeen waa munkaroo wuxuu khilaafay ruwaaddii kale ha munkarkana waxaa la yidhahdaa mukhaalafatu daciif liman huwa awthaqu minhu macnaha qofka inuu khilaafo isagoo daciifa oo dacfi ku jiro inuu khilaafo cid isaga markaas ka hiqaysan wuxuu marka xadiidkani saxiix ku yahay sida uu suyuudi ku soo arooriyo waxa weeye jaamici saqiirka sheikh albanina saxiix aljaamici saqiirka oo waxa weeye ku saxiixiyey xasaan ibni thaabit waa laga wariyaa oo imaam axmed ayaa ka warinaya sidoo kale waxaa laga wariyaa can abi hurayra oo min xadiidi abi hurayra ayuu ku soo arooray imaamu axmed ayaa warinaya laakiin lafdigiisu waxa weeye sheikh albanina wuxuu ku saxiixinayaa saxiix aljaamici saqiir laakiin lafdigiisu waxa weeye lacana rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam zawaaraat alqubuur marka zawaaraat waa mubaalaqa zaa'iraat iyo zawaaraat farqi baa u dhexeeya marka xadiidku sida saxiixa wuxuu ku soo arooray bay yidhahdeen culummadu zawaaraat alqubuur oo mubaalaqa kuwa qabuuraha ku noqnoqonaya oo mar walba waxa weeye qabuuraha aadaya dumarka ah ayaa nebigu nacladay ee ma aha zaa'iraad waayo zaa'ira waxa la yidhaha qofku hal mar hadduu tago kale zaa'ira la yidhahda saasuu marka xadiidku saxiix ku yahay ee noocan hadda kan matniga uu saaray shiikhu waa daciif kaa marka zawaaraat alqubuur oo min xadiidi abu hureyra iyo imaamu axmed iyo imaamu tirmidi yaa warinaya sheikh albani saxiix aljaamic asaqiir buu ku saxiixinaya idan marka jumlada iyo sharaxeeda waa usoo noqonaynaa mawdici shaahidka hadda uu xadiidkan laynoogu keenay waxa weeye oo kitaabkan ka khuseeya waalmutakhidiina calayha almasaajida waasuraj marka jumladan ah waalmutakhidiina calayha almasaajida iyaduna shawaahid badan bay leedahay oo axaadiis saxiixa mutawaatira ayaa ku soo aroortay sheikh albanina uu ku soo arooriyey dhowr iyo toban saxaabi ka soo arooriyey taxdiiru saajid can ittikhaadi alqubuuri almasaajid oo had soona marnay oo axaadiidtii waxaa ka mid ah lacanatullah cala alyahuud wannasara ittakhaduu qubuura anbiyaha masaajid iyo kii kale oo alaa waina man kaana qablakum kaanuu yatakhiduuna alqubuura masaajid alaa falaa tattakhiduuha fa innii anhaakum can dalika axaadiidtaasoo dhan ayaa marka jumladaas u markhaanti kacaysa oo taa iyada khilaaf kuma jiro waa litaxriim inayna bannaanayn binaau lqubuur oo dhanna ma bannaana masaajid in laga dhigtana ma bannaana oo waataynu soo sharaxnay baababkii hore amaa qowluhu wa suraj surajku waa layrarka iyo iftiinka iyo dabka laga shidayo iyo wixii iftiin oo dhan taa iyada xadiidkan daciifkaa unbaa ku soo arooray looma hayo wax shaahida laakiin culummadu waxay leeyihiin macnaha waa arrin bidco ah waayo salafu saalix ma aqoon xilligii nebiga lama aqoon xilligii saxaabada xilligii salafu saalix quruunun mufadala goor dambay bilaabatay shiica iyaa bilaabay iyo ahlu bidac marka waxaa la yidhi waa bidca dalaalah oo kula dalaalatin fi naar buuna nebigu yidhi calayhi salaatu salaam kula bidcatin dalaala wa kula dalaalatin fi naar idan marka taasna waa bidca oo lama ogola ha waayo wax uu tarayo in laga dulshidaa ma jirto weeye waa tadyiiculmaal ha marka uu radiyaya abu maxamed diyaal maqdis waxay yidhahdaa waa tadyiiculmaal waa maal un lagu cayaaraya qabrigaani maxaa nal uga baahan yahay qofkan qabriga la dhigay waxaa iftiin iyo nuur siinaya camalkiisii hoos hadduu u baahan yahay iyo hadduu waxa weeye wanaag oo dhan camalkiisibay ku xiranta ee maanta o dhan dadka qaarkood waxay sameeyaan in geeda la saarsaaro in biyo lagu rusheeyo qabuuraha in waxa weeye maaragtay waxaasoo dhan waxay taraysa ma jirto waxay tarayso ma ay jirto waa ee waxa weeye qofka camalkiisii unbaa wax taraya idan marka labadaasiba ma bannaana waxaan u soo noqonaynaa marka oo sharaxaynaa masaladaana sharax dheer u baahan ee jumlada ugu horeysa oo aynu niri lacana rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam zawaaraat alqubuur ilay zaa'iraat alqubuur waa daciifinay marka waxaynu sharaxaynaa zawaaraat alqubuur masaa'il baynu marka ka soo saaraynaa dhowr mas'alo ayaan qodobkaas ka farcamaya horta sideeda ziyaarat alqubuur xukumkeedu waa maxay ziyaarat alqubuur waxa weeye khilaaf kuma jiro inay tahay jaa'iza oo arrin bannaan ay tahay in qaburaha la soo siyaarto laakiin siyaara maxaa la yidhahdaa siyaara waxaa la yidhahdaa booqasho waa in loo tago loo soo duceeyo lagana soo noqdo marka waa khulaaso yar baan ka sheegayaa laakiin waa baxthi dheer oo waxa weeye si gaara baxthi baan ka diyaariyey aan raba mar gaara inaan akhriyo oo waxa weeye risaala gaara oo axkaamu siyaarati alqubuur si gaara ayaan u sharaxi doonaa insha allahu tabaaraka watacaala haddii rabbi idmo waxa weeye marka ziyaarat alqubuur khulaasadeedu waxa weeye fi awali alislaam horta macnaheedu waa qabrigaa inta tegtid inaad usoo ducaysid weeye ziyaarat alqubuur cibaado la dul fadhiisan maysid qur-aan lagu dul akhrin mayo waa la tegaya oo loo ducaynayaa bes waa laga soo tegayaa intaa weeye axkaam bay marka leedahay marka markii ugu horreysay fi awali alislaam nebigu waa nahiyey calayhi salaatu wassalaam oo waxaa ku tusaya xadiidkii macruufka ah imaamu muslim iyo wariyeen iyo ahlu sunanka iyo kuntu nahaytukum can siyaarati alqubuuri alaa fazuuruuha fainaha tudakirukum alaakhira riwaayad kale fainaha tudakiru lmowt nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi markii hore waxaan idinka nahiyey ziyaarat alqubuur oo rag iyo dumarba waa laga nahiyey lama ogolayn fi awal islaam si imaamu nawowi tilmaamo sharx muslimka fi awal islaam waa la xarimay markii cilmigii ay fahmeen oo caqiidadii la fahmay oo si fiican ay u raasikheenna adina allahum ugu idmay nebigu calayhi salatu salaam ziyaarat alqubuur lilictibaar in lagu cibro qaato haddaba marka nebigu wuxuu yidhi fazuuruuha waa maxay xikmadda laga helayo fa inaha tudakirukum alaakhira aakhiraedi xusuusinaysa laba arrimood baa qabriga loo soo siyaartaa in qofkan loo soo duceeyo iyo in lagu cibro qaato aakhira lagu xusuusto haddaba khitaabkan markaa raggii garanay oo culummadii waa isla ogol yihiin inay tahay waxa weeye mustaxaba lirijaal raggii inay u bannaan tahay oo mubaax tahay oo soo booqdaan oo nebigu sunneeyey waa la isla ogol yihin dumarkii ma soo gelayaan khitaabkan waa kan mawdici shaahidkaan u keenayno maadaama la nacladay zawaaraat alqubuur dumarkii ma soo gelayaan khitaabkan idankaa oo loo idmay ma soo gelayaan mise ma soo gelayaan ikhtalafa alculamaau fiiha waa isku khilaafeen culummadii saddex qowl baa loogu kala kacay qaar waxay yidhaahdeen ma soo gelayaan waana litaxriim oo waxay deliishadeen xadiidka waxa weeye hadda aynu daciifinay oo ah lacna rasuulu llahi sal slam saa'iraat alqubuur ayay deliishadeen oo waxay yidhaahdeen waa litaxriim khitaabkuna waa lirijaal halkaasay mariyeen oo ma soo gelayaan bay dheheen waa dariiqada oo waxa weeye sheekh cuthaymiin iyo rag badan ay mareen culummada soomaalidana qaar baa maray ha halkaa waxa weeye dariiqaasay mareen qaar kale waxay odhanayaan waa karaahiya karaahiyatu tansiih ee taxriim ma aha oo waxay deliishanayaan xadiidka umacadiya nuhiina can itibaaci aljana'is walam yuczam calayna nala kuma adkayn waxay yidhahdeen marka maadaama aan lagu adkayn waa karaahiya iyo maadaama nahyigaana ku soo arooray maaragtay itibaacu ljanaaza iyo siyaaratu quna oo iskumid bay dheheen iyo xadiidkaa nacladda ku soo aroortay iyo karaahiyatu tansiih bay ka qaateen qowlka saddexaad waana qowlka igula raajaxsan oo waxa weeye culummada in badan rajaxeen waxay odhanayaa qowlkaasi oo sheekh albani raximah llahu tacaala axkaamu ziyaara axkaamu janaa'is uu kaga hadlo imaamu nawowi iyo culamo badan rajaxeen waa inay tahay mubaaxa lilrijaali waannisaa rag iyo dumarba inay uba- u bannaan tahay inay qabuuraha soo siyaartaan oo ku soo cibro qaataan waxa weeye adilayna deliishadeen adiladaa waxaa ka mid ah waxay yidhahdeen khitaabka kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri waa soo gelayaan fazuuruuha rag iyo dumarba waa lala hadlaya waa soo gelaya oo annisaa'u shaqaa'iqu rijaal ayaa xadiis saxiixa ku sugnaatay axkaamta waa loo siman yahay ilaa wixii nas sariixa uu caddeeyo ma ahe kha- khaasnimadiis waxay kaloo deliishadeen xadiidkii imaamu muslim wariyey oo nebigu baray calayhi salaatu wasalaam caaisha radiallahu canha wixii ay oran lahayd oo ugu ducayn lahayd qabuuraha oo hameen uu nebiga gurigeeda joogay ayay weydoo nebigu baxay hadhow markuu soo noqday wuxuu yidhi jibriil baa ii yimid oo wuxuu yidhi ilaahay wuxuu ku amrayaa inaad qabuuraha baqiic soo booqatid baqiic oo saxaabadii ku aasnayd markaasay waxay tihi rasuulku ilaahay maxaan dhahaa anigana qabuuraha maxaan ku dhahaa markaasuu ducadii baray waxaad aadaa quulii assalaamu calaykum yaa ahla diyaari min almuslimiin min almu'miniina walmuslimiin wa innaa in sha allahu bikum laaxiquun nas'al allah lana walakum alcaafiya oo kamaa qaala nabi sal slam taasay ka deliishadeen waayo nebigu wuxuu odhan lahaa hadday xaaraam ka tahay may adigu dumar baa tahay kuma bannaana waa uu baray idan marka taana waa ka deliishadeen waxay kaloo ka deliishadeen caaisha radiallahu canha eh, inay soo booqatay qabrigii walaalkeed markii ibnu abi mulayka u weydiiyeena oo uu ku yiri taabicigaas miyaa nebigu nahayin markaasay tiri haaw nebigu waa nahiyey uma adina wuu idnay idan marka fahamka caaishana way qaateen khulaasat lqowl waxaa qowlkaasa aniga igula raajaxsanaaday walcilmu cinda allah labada qowl oo kalena culimo waaweyn baa ku tegey wallahu aclam laakiin insha allahu eh, aqwaashaasoo dhammaystiran risaaladaas ayaan insha allah axkaamu siyaarat lqubuur ayaa ku sharaxi doonaa oo ku khulaasayn doonaa haddii rabbi idmo mas'alo kale ayaa marka iyadana tambiihinaynaa waxay tahay haddaynu niri siyaarat lqubuur waa bannaan tahay in loo safraa ma bannaan tahay maya iyada ma bannaana in loo safro siyaarat alqubuur ma bannaana bidaliil waxa weeye qowlka nebigu yidhi calayhi salaatu salaam xadiidka saxiixa nebigu wuxuu yidhi laa tushaddu rixaal ilaa ilaa halaatati masaajid saddex masjid waxaan ahayn looma xirxirto oo waxa weye safar looma galo oo waa khabar ee muslimna wuxuu warinayaa laa tushaddu oo waxa weeye dee nahyi ha samaynina idan marka saddexdaa masjidna waa xaramka iyo masjidka nebiga calayhi salaam madiina iyo masjid alaqsa beytulmaqdis wixii saddexdaa ka soo haray oo cibaade ah looma safro wixii kale oo waxa weeye qofku uu u safrayo oo markaas ama dalab alcilmi iyo tijaare iyo soo ma soo gelayso laakiin meel lagu cibaadaysto oo cibaado loo aadoon saddexdaa ahayn ma jirta buyi nabiga calayhi salaatu salaam idan taasaa marka kutusaysa taxriim culummaduna in badan taasay ku tageen salafu saalixna iskumaba khilaafsanayn oo markii abu hurayra uu u safray duursiina oo uu ka soo noqday saxaabigii la kulmay alkhafaari eh, waxa uu ku yidhi maxaad eh, xaggee ka timid markaasuu yidhi waxaan ka imid eh, duursiina wuxuu yidhi haddaan ku soo haleeli lahaa low adragtuka haddaan ku soo haleeli lahaa qabla an takhruj ma kharajta ha nebigaan ka maqlay oo xadiidkaa odhanay sidoo kale cabdullahi ibn cabbaas baa la weydiiyey oo nin baa weydiiyey uu yidhi waxaan rabaa inaan duursiina aado markaasuu xadiidkan u deliishaday uu yidhi may saddexdaasaa nebigu amray fadacanka duur walaa taati ha aadi idan marka cibaado looma aado qabuuruhuna waaba la midba marka haddaad doonaysid inaad qabrigii soo siyaaratid qabuuraha laba arrimood baa loo aadaa in loo soo duceeyo in lagu soo cibro qaato u ducee adoo meeshaada jooga qofka aad rabtid kuwaan kuugu dhow meesha aad joogtid ku aasanna ku soo cibro qaado bay yidhahdeen culummadu mas'alo kale oo saddexaad oon tambiihinayo qabriga nebiga ma loo safri karaa isaga maya taa imaamu maalik baa la weydiiyey raximah allahu tacaala sida kutubulmaalikiya o dhan ku qoran ninku hadduu ku nadiray buu yidhi inuu qabrigii nebiga u safra muxuu samaynayaa maya buu yidhi ma ma u safrayo laakiin hadduu ku nadiro inuu masaajidka nebiga u safro waa u safrayaa idan masaajidka nebiga waa loo safri karaa laakiin qabriga lama niyeysanayo mana loo safri karo saa daraaddeed dad badan oo caamada ah waxay moodaan in qabrigii nebiga la tago inay acmaasha xajka ka mid tahay kana mid ma aha axkaamul madiina madiina oo dhan axkaamta xajka ka mid ma ah marka nebiga marka madiine la tegayo waa ziyaaratu qabri nebiy baa loo tagaa mar cafwan siyaaratu masjidi nebiy baa loo tagaa waa sabqu lisaan markii masaajidka lasoo booqdo ayaa kabacdi qabrigiisii iyo abubakar iyo cumar iyo baqiic iyo uxud iyo hadda waa meeshii waa lasoo booqdaa iyagana oo safar ma aha markaa marka axkaamta xajkana kuma jirto shardina maaha inaad u safartid intaad soo xajidid baad maka ka soo noqon kartaa adoon madiinaba tegin sida saxiixa ah calaa kulli xaal marka khulaasatul qowl taas weeye marka qowluhu uu yidhi lacana rasuul lah sal ly slam zawaaraat lqubuurna waxay dhaha culummadu waa kuwa badinaya oo waxa weeye mukhtiraadka mubaalaqa taas weeye marka sida raajixa dumarku marmar waa soo booqan karaan qabuuraha laakiin inay badiyaan maaha wana iska ilaaliyaan walxamdu lilahi rabi alcaalamiin